wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaaraka oo tababar u qabatay shaqaalaha wasaaradda iyo maamulayaasha wasaaradda wasiirka duulista hawada horumarinta madaarada faahad axmed nuux oo madasha ka hadlay waa kulanka ujeedka ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulanka wegshabkan maanta aan isugu yeedhnay agaasimayaasha waxyaa wasaaradda iyo maamulayaasha madaarada ujeedadiisu waxay ahayd sidii loo dhisi lahaa kabasitiga maamulayaasha waaxyaha iyo maamulayaasha madaarada maadaama aan ugelayno sanad cusub islamarkaana wasaaradda hogaankeeda isbedel ku yimid sidii aan u samayn lahayn istraatejigii wasaaradda ee sanadka cusub iyo qorshayaasha lagu hirgelinayo fishanka xukuumadda cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu hogaaminayo mudane cabdiraxmaan maxamed abdulaahi sidaa awgeed workshopkani waxaa muhiimaddiisa tahay inaanu ku tababarno maamulayaasha waaxaha iyo maamulayaasha madaarada strategic managementka sidee baa loo develop garanaya qorshaha wasaaradda sidee loo fulinayaa sidee loo qiimeynayaa ee loo xaqiijinayaa qorshayaashii qaran ee wasaaradda u degsanaa in goolashii ama yoolashii ay lahaayeen la xaqiijiyo oo la gaadhay qodobka labaad ayaanu doonaynaa in tababarkan uu ka soo baxo ee ay ka faa'iidi doonaan agaasimayaasha waaxyaha iyo maamulayaasha madaarada waxa weeyaan in shaqooyinka socda ee maamul ay u adeegaan qorshayaasha la dejiyey oo shaqo kasta oo la qabanaya ayna gaadhsiinayso yoolkii iyo qorshihii wasaaraddu ay degsay